subax wacaana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba haatanna kanada doorashada gobolka alberta ee dalka kanada ayaa gashay toddobaadkii u dambeeyey marka laga tago ontario oo soomaali dowr ay degan yihiin ayaa gobolkan alberta uu noqonayaa gobolka labaad ee soomaalida ugu badan ee waddankaasi kanada ay ku nool yihiin maanta oo ay bisha abriil tahay sagaal ayaa lagu wadaa inay bilaabmaan maalmaha ay dadku hore u codaynayaan amaba ay codaynta wakhtiga hore ay gelayaan taasi oo ku eega saddex iyo tobanka bishan abriil waddankan kanada iyo weliba waddamada kale shacabkoogu ay madaxdooda hogaaminaysa soo doortaan ayay ka jiraan hanaanka codaynta qorshaysan haddaba soomaalidu ma samayn kartaa hanaankan codaynta qorshaysan si awood ma u leeyihiin jaamac buulla jaamac ayaa arrintaasi warbixintan ku eegaya saakay oo ay bishii abriil sagaal tahay waxaa bilaabmay codaynta hordhaca ah ee doorashada gobolka alberta oo ay ku loolamayaan xukunkaasi xisbiyada aadka u kala fog ee n d b oo bidixda shishe ah iyo u c b oo midigta fog ah waxaa kale oo jira xisbiyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin alberta barty liberal iyo kuwo kale soomaalidu waa ay codaysaa balse waxa ay su'aali ka taagan tahay in ay codkooda meel isugu geyn karaan oo ay ku gorgortami karaan ficilkaasi waxaa waddamada galbeedka looga yaqaan block voting ama strategic voting oo lagu micnayn karo xirmo codayn waxaana aad u isticmaala qowmiyadaha yuhuudda hindida iyo ururada u ololeeya inay isguursadaan dadka isku jinsiga ah inta nidaamkan ku dhaqantana tixgelin siyaasadeed ayay ku helaan waa maxay block voting ama xirmo codayntu faysal xasan waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka ontario oo uu xaafadda york south western ee magaalada toronto u matalo xisbiga mucaaradka ah ee n d b dadka sa la socotid jaamac waxa weeyaan dadka canadian gobolkay doonaanba ha ku noolaadaane waa dad ah dad caqli badan dad maskax badan oo og magaranaysayo codkoodu inuu marnaba uusan khasaarin maxaa yeele waxay eegayaan dhibaatada hortaalla qofka dhibka weyn u geysanaya iyo cududda ka hortegi karta taas usually inta badan waddankan waxaa looga yaqaanaa strategic voting strategic voting dadku inta badan waxay yidhahdaan looma baahna laakiin mararka qaarkood waa loo baahan yahay si looga hortago dadka maaragtay dhibaatada xoogan u bareedaya u caddaysanaya inay dadka ay gaadhsiiyaan haddii ay yimaadaan dowladdana ay dadku ay hadhow ka shalaayi doonaan marka waxaa habboon markaas cududda markaa hor istaagi karta in markaa ay codkooda ay si toos ah oo wadajir ah oo midaysan oo mid ah soomaalida alberta khaasatan edmonton oo ah halka ay ugu badan yihiin ma ku leeyihiin awood ay xirmo codayn ku samayn karaan abuukar hiraabe aadan waxa uu ka mid yahay indheergaradka reer edmonton oo muddo dheer ka mid ahaa dadka u ololeynaya inay soomaalidu isku duumaan khaasatan xilliga doorashooyinka deegaanka gobolka iyo federaalka oo midna ay hadda socoto tan federaalkana oktoobar la filayo anigu qof ahaan aadan u rumaysana inay leeyihiin oo ay weliba waxaa lagu sheega inay qowmiyadda madow ugu badan yihiin aad iyo aad ayaan u rumaysana inay cod weyn ay haddiiba ay fahmi karaan oo fahamku inuuna dhibo mooyaane ay dadku xiisadana weli ma ayna fahansinaan aan umalaynaa maana dad weyn oo fara badan qabnaa oo aada u mataqaanaa macno weyn sameynaya doorasho ka samayn karta sida la wariyey magaalada edmonton waxa ay soomaalidu xoog ku leeyihiin siddeed waaxood oo ka mid a qaybaha loo qaybshay kuraasta baarlamaanka albeerta u galaysa oo guud ahaan degmadaasi ay heshay sagaal iyo toban ka mid ah toddobiyo siddeetanka kursi ee baarlamaanka gobolka albeerta uu ka kooban yahay xaafadaha ugu yar ee ay soomaalidu ka codayn karta siddeedda xaafadoodna waxaa ka codayn karta tiro lagu sheegay ugu yaraan kun qof haddaba kun cod ma galaan xirmo codaynta ama waxa ingiriiska lagu yidhaahdo block voting waa kan xildhibaan faysal xasan oo ka hadlaya jaamac waa runta kun cod waa cod aad iyo aada u ballaaran marka doorashadu ay tahay mid aad iyo aad isugu dhow hal cod ayaa xitaa waxa uu sameynaya kala saar kala saaraya musharaxiinta kun waxa weeyaan waa si wacan oo sharaf leh oo qiimo leh ayuu qofku kaga badin karaa qofka marka haddii ay dad intaa la-eg ay xaafadooda degan yihiin waxaa mar walbaba habboon inay eegaan danahooda guud cududooda inay markaa codkaas intaas la-eg ay markaa ay ka wada tashadaan oo ay yidhaahdaan dhibka soo socda waxa aanu kaga hortegaynaa wakhtigan xaadirka ah qolada aanan dhibka noo geysanaynin mustaqbalkan aan la shaqayn karno inkasta oo ay xisbiyo badan ka tartamayaan gobolka albeerta haddana loolanka xukunka ee gobolka waxa uu u dhexeeyaa xisbiga n d b oo hadda talada haya oo ah xisbi bidaxa fog ah iyo u c b oo ka kooban laba xisbi oo midigay oo dib u midoobay kadib markii ay awoodda gobolka dhumiyeen afartan iyo afar sano oo ay xukunka hayeen kadib hase ahaatee soomaali afara ayaa u sharaxan xisbiga liberaalka oo isaguo ah xisbi awood weyn ku leh federaalka balse gobolka albeerta aada looga necab yahay taariikhdiisa gobolka darteed xisbigaasi waxa uu u sharaxan afar qof oo soomaali ah laba ka mida waxa ay ka sharaxan yihiin xaafadaha sideedda ah ee ay soomaalidu ku badan tahay edmonton ee caasimadda gobolka albeerta soomaali badan ayaa ka walaacsan in codaynta labadan musharax ee soomaalida ah ay soomaalidu u codayso ay la mid tahay halbacaad lagu lisay oo iyaguna aysan guulaysanayn codkii bidixdana ay qaybinayaan faysal xasan ayaa arrintaasi ka jawaabaya jaamac saa la socotaba anigu labaatan sano ka hor waxa aan ka soo guuray gobolka manitoba galbeedka canada bariga ontario wixii xaggaa ka xiga waxa weeyaan sida xoogan laba xisbi ayuunbaa cudud leh waa xisbiga midaysan ee dadka progressiveka ah ee loo yaqaano new democratic party oo anigu halkanna aan ahay xisbiga aan anigu xubinta ka ahay lagana doortay xaafadda york south weston marka waad la socotaa ninka hadda hogaaminaya doorashadan midaysan ee isu yimid cududda xoogan ee nimankan conservativeka xag jirka shishe ah laakiin waxaa kasii darnaanaya oo dhibaatada stephen harbour ninkii la yaqaanay ee runtii warkiisu dadka alberta iyo canada degan oo dhan ay la socdaan dagaalkii xooganaa ee faraha badnaa ee uu ku hayay dadka laga tirada badan yahay qoomiyadaha ah kala gedisan ee minoritiga ah ninka la yidhaahdo jc kenny oo hadda isutaga midowga xag jirka hogaaminayana laakiin haddii ma garanaysaaye in dadku ay eegaan oo yidhaahdaan xisbi aanan maaragtay magacna lahayn horeyna hadduu u batana hal kursi keliya helaya wuxuu caawinayaa xisbiga isutaga midigta shishe ee la yaqaano stephen harbour dadkii ma garanaysaa la shaqayn jiray ay hogaaminayaan sida j c kenny iyo waxaa lamidka ah ugu yaraan dhowr iyo tobankii sane ee ugu dambeeyey soomaalida gobolka albeerta gaar ahaan kuwa caasimada degani waxa ay isku dayeen inay codkooda mideeyaan balse waxa ay noqotay caqabad laga gudbi waayey inta badan inta wax la isku raaco ayaa meeshii lagu ballamay looga dhaqaaqaa taas oo dhalisay in dadka intoodii niyad samida lahayd ay quus ka istaagaan wadajirka soomaalida tirada yar ee edmonton ku dhaqan abuukar hiraabo aadan oo ka mida dadka wakhtiga badan geliyey in laga salgaaro midnimada soomaalida ha inoo sharaxo waxyaabaha ka hortaagan inay midoobaan qof ahaan garaadkayga iyo isaga ilataan uga jawaabayaa arrintaas anigu waxaan u arkaa in dadka soomaalidu ay kobcid kobcid u baanaayeen xagga fahanka doorashada iyo muhiimadda ay leedahay kow midda labaad waxaa shaqadeeri gabay dadkii mas-uulkii hogaami lahaayay oo dadka soomaalidu waxay individual interest kale ku mashquulshan yihiin saddex soomaalidu waa islaalaadiso inay noqonaysay u qabayday taas oo anigu aan warar badan oo qoraalna uu sheegay oo hadda weli waxaa marakay madow leeyahay muddo dheer ayay qaadanaydaan soomaaliya ee aan degno meesha codaynta hordhaca ee gobolka albeerta ee kanada ayaa maanta bilaamaysa socon doontana ilaa sabtida ay bishani tahay saddex iyo tobanka halka lix iyo tobanka abriilna ay tahay maalinta loo ballamay codaynta guud ee doorashada gobolka habeenkeedana la kala baxayo